koobka kubadda kolayga gabdhaha maamul goboleedyada dalka ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gebagabeeyo magaalada garowe ee caasimadda puntland oo uu ka socday saddexdii maalin aanu soo dhaafnay laba kooxood ayaa ilaa hadda isugu soo haray ciyaarta kaba dambaysta ah oo maanta dhici doonta shalay haddaan fiirino ciyaarihii dhacay waxaa fooda isdaray gabdhaha ku ciyaarayay magaca kooxda galmudug iyo gabdhaha ku ciyaarayay hirshabeelle ciyaar aad u kulul oo dhex martay labadaasi kooxood ayaa aakhirkii waxaa badiyey kooxda hirshabeelle oo markii hore laga horreeyey dhibco badan laakiinse intay bareejeeyeen ayay u saareen saaxiibadooda galmudug waxayna kaga badiyeen dhibco gaaraya afartan iyo sagaal dhibcood halka ay galmudug keensatay afartan iyo kow dhibcood markii ciyaartu soo dhammaatay ayaan la kulmay macalinka kooxda hirshabeelle faadimo aweys maxamed oo halkaasi gabdhihii ay wadatay ay wacdaro ka dhigeen waxaana uu ahaa dareenkeedu sidan guushaan waxla soo koobi kara maanihii gabdhayga waa duubane waana ku faraxsannahay maanta meeshaan taagaanahay ma ogi wallaahi kooxda soo bixi doonto waa sugaynaa waxaana jecelnaha inaan koobka qaadno sanadkan haddii la yidhaha hirshabeel aan geyni wax laacibu kaa dhaawacmay ama kaa xanuunsamaya jira aa waa jiraan gabdhaha dhan waa xanuunsan yihiin mid ka mid a ciyaartooyda kooxda hirshabeelle ayaa iyana ii suuro gashay inaan weydiiyo sida ay u aragto ciyaartii dhex madhay iyaga iyo galmudug aad baan ugu faraxsanaa waan rajayna inaan guushaaneed aan gaano oo fiinaal aan u gudubno walaahi qolada soo baxsa ku faraxsanaa ii ka sugaynaa insha allah guli guurdaro waa la wada jooga kubad caddi madow insha allah waxaan rajaynanaa guul gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta kolayga puntland burci oo aan kula kulmay garoonka dhexdiisa ayaan ka waraystay sida ay u socdaan ciyaaraha ilaa hadda waxaana uu iigu jawaabay sida tan
runtii waad mahadsan tahay habsami socodka tartankan sidaan filaynay si ka fiican ayuu noqday markaad eegto kooxaha ka soo qayb galay ee gabdhaha heerka leebalka ay ku ciyaarayaan oo ah leebal aad u heer sarreeya waad arkaysa ciyaartii hadda ee dhex martay hirshabeelle iyo gelmudug waxa ayd ciyaar aan marna dadweynuhu fadhiisan bilowgii ilaa dhammaadka ciyaarta ciyaar waxaad laisku dheggan yahay ciyaar aad u adag qurux badan waxaad melaysaa standarkii laga filiyey gabdhaha soomaaliyeed oo muddo aan tartamo noocaana gelin oo ah kii koowaad inuu yahay standar aad u fiican markaad eegto tiimam ka soo qayb galay oo aan aad u kala awood badnayn markaa runtii sidii loogu talagalay si ka fiican ayuu ku socdaa insha allah wuu soo gebagabayni doon haddii alla idmo muxuu ka bedeli karaa baas leedahay xagga ciyaartayda gabdhaha oo puntland markii hore xagga kubadda kolayga ay aad ugu yarayd runtii wax weyn buu ka beddelay oo maanta waxaa weeye kumaankum dumaraa daawanaya oo gabdho ah oo jaamacadaha iyo iskuullada kala dhigta waxay ku haweyn ama ku hamiyeyaan inay bartaan kubadda kolayga waxaana jeclay mustaqbalka inay puntland noqon doonto horyaalka kubadda kolayga ee soomaaliya haddii alla idmo dhanka kale waxaa koobka isaga haray gabdhaha ku ciyaarayay magaca puntland kuwaas oo shalay ay si fiican u jiireen gabdhaha ku ciyaaraya magaca kooxda gobolka banaadir iyagoona uga badiyey dhibco aad u badan oo gaaraya konton iyo siddeed dhibcood halka gabdhaha puntland ay keensadeen tiro dhibco ah oo gaaraya laba iyo labaatan dhibcood maanta waxaa garoonka midho awaare dhinaca kubadda kolayga lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyo koobka maamul goboleedyada dalka oo la qabanayo markii u horreysay sanadkan tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaana isaga hor imaanaya kooxaha ku kala ciyaaraya magaca kooxda gobolka banaadir iyo kooxda hirshabeelle oo ilaa hadda laga yaaban yahay ciyaarahooda cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe